habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo jowhar ku soo dhowaada warka habeennimo qodobada aad dhaca war ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay agaasimaha sirdoonka dalka suudaan ciidamada dowladda oo al-shabaab ka qabsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari soomaaliya oo ku dhawaaqay in maalinta beri ah ay ku eg tahay araaji qabashada musharaxiinta mas-uuliyiin uu horkacaya wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska galmudug oo kormeeray mashruuca dhismaha laamiga dhuusamareeb wararka caalamkan caaw waxaa ugu waaweyn canshuurihii hindiya ee donald trump kusoo rogay oo dhaqan galay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon iminkan waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta la kulmay agaasimaha sirdoonka dalka suudaan warkani waxaa inoo faahfaahinaya cabdicasiis saciid madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xarunta madaxtooyada soomaaliya ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay taliyaha sirdoonka dalka suudaan jenaraal axmed ibraahim cali mufadal kaasi oo yimid magaalada muqdisho taliyaha sirdoonka suudaan gaashaanla sare jenaraal axmed ibraahim cali mufadal ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu soo gaarsiiyey dhambaal la tilmaamay inuu usoo dhiibay guddoomiyaha golaha kumeel gaarka ah ee qaranka dalka suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan kaasi oo ku aadan xoojinta xiriirka iskaashiga ee u dhexeeya wadamada soomaaliya iyo suudaan waxaa la tilmaamay in kulanka dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha sirdoonka dalka suudaan sidoo kale in diiradda lagu saaray arrimaha ku aadan amniga iyo isdhaafsiga khibradaha xagga sirdoonka ee labada dal iyadoo sidoo kale kulankan uu qeyb ka ahaa agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad dowladda soomaaliya ayaa iyadu hore waxay u caddaysay mowqifkeeda ku aadan khilaafka ka taagan dalka suudaan iyadoo dowladdu ay taageertay xukuumadda suudaan ee uu hogaamiyey cabdilfataax al burhaan xukuumaddan oo dagaal adag la gashay maleeshiyada calooshaqaystayaasha ah ee loo yaqaano r s f kuwaasi oo la aaminsan yahay inay taageerto xukuumadda imaaraadka carabta ciidamada dowladda ayaa al-shabaab ka qabsaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed soomane ayaa warkaani inoo qaadaa dhigaya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay maanta ay ka sameeyeen deegaanar ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay al-shabaab ay kala wareegeen deegaano badan oy gacanta ay ku hayeen ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan ururka boqol sagaashan iyo labaad ee guutada sagaaliyo tobanaad ee kumaadooska gorgor ayaa maanta waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen deegaanada kale ah macalinka baladul aamiin cumar beere iyo sidoo kaleeto deegaanka lagu magacaabo balow oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kadib howlgallo kanana al-shabaab oo halkaas ay ka sameeyeen deegaanadan ayaa horey waxaa gacanta uga hayay dagaalamayaasha kooxda shabaab kuwaas oo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya maantay u suura gashay inay howlgallo halkaa ay ka sameeyaan ay si buuxda gacanta ugu dhigaan halkaana ay ka saaraan raggii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaa ku sugnaa intaa kadib ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan kumaadooska gorgor ayaa howlgallo miino baaris ah waxa ay ka sameeyeen goobihii ay ka saareen al-shabaab iyagoo intii howlgalkay wadeen u suura gashay in halkaas ay ka soo saaraan miinooyin ay ku aaseen al-shabaab waxaana hadda si buuxda loo adkeeyey amniga guud ee deegaanada ay maantay ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa kumaadooska gorgor ay al-shabaab ay kala wareegeen oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalkan maantay qaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kumaadooska gorgor ayaa imaanaya iyadoo shalay deegaanka labarkonton uu gaadhay taliyaha ciidamada dhulka ee soomaaliya halkaasna uu ka bilaabayo inuu mar kale dardargeliyo howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada dalkaasi gaara gobolka shabeellaha hoose guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in maalinta beri ah ay ku eg tahay araaji qabashada musharaxiinta warkani waxaa inoo sii dheereynayaa najiib cabdulaahi guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ayaa maanta war ka soo saaray qabashada araajida xubnaha u sharaxan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya gudoomiyaha ayaa ka warbixiyey sida ay u socoto qabashada araajida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isagoona sheegay in maalinimada berri ay u dambeyso xilliga qabashada araajida maalinimada sabtida ayaa loo ballansan yahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uu yeelanayo maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya waa kan gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada oo ka warbixinaya bismillahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhda tahay toddobiyo labaatanka bisha sideedaad labada kun labaatan iyo shan waxaa fadhi isugu yimid guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda waqooyi bari guddigu waxa ay halkan ku ogeysiinayaan dhammaan musharaxiinta in diiwaangelinta musharaxiintu ay ku eg tahay sideed iyo labaatanka bisha oo ah berito sideedda fiidnimo marka waxaan ka codsanaynaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay araajidooda iyo diiwaangelinta ay soo dedejiyaan ayna ku dhammaanayso insha allah habeen dambe oo taariikhdu tahay sideed iyo labaatan sideedda fiidnimo arrintaas waan ku adkaynaynaa musharaxiinta waayo guddiga waxaa u yaalla howlo badan oo kale oo ah diyaarinta doorashadii marka diiwaangelintu si ay inooga dhammaato fadlan tixgelin siiya arrintaas shacabweynaha dowladda waqooyi bari iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan ugu bishaaraynaynaa inay insha allah inoo qabsoomi doonto doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo hufan sidii ay inoogu qabsoontay doorashadii hore ee guddoonka baarlamaanka oo laba maalmood ka hor dhacday midda kale waxaan xasuusinayaa xildhibaanada in doorashadu ay dhici doonto gelinka hore bilaabanna doonto sideedda subaxnimo marka iyagana xildhibaanada waxaan ku adkeynayaa goobta imaanshaheeda in ay maaragtay ku dadaalaan wakhtigana ilaaliyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mas-uuliyiin uu horkacaya wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska maamulka galmudug ayaa ka hormeeray mashruuca dhismaha laamiga dhuusamareeb oo si dardar leh ku socda warkani waxaa magaalada dhuusamareeb inooga soo diray cabdulaahi warsame wasiirka howlaha guud dibudhiska iyo gudinta galmudug mudane axmed dhiblaawa casir washington oo ay wehliyaan wasiirka qorshaynta wasiirka gaadiidka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha wasiiru dowlaha maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga ayaa kormeer shaqo ku tegay waddada laamiga ah ee laga dhisayo bartamaha caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kormeerka wasiirka ayay sidoo kale ku tageen dhismaha waddada laamiga ah warshadda shubka iyo sidoo kale shaybaarka qalabka dhismaha wasiirka ayaa u mahad celiyey shirkadda bruj u n obis unuga fulinta mashruuca ee nagaad maamulka caasimadda injineerada galmudug iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeenta galmudug ayaa saddex sano ka hor waxaa wasiirkeeda uu ku dhawaaqay barnaamij loogu magac daray ololaha galmudug taada dhiso taasi oo daba jooga fulinta aragtida madaxweyne axmed cabdi kaariye ee galmudug warankeedii yaamba ayay ka tumatay maxamed muuse maamula ku-xigeenka shirkadda buruuj ayaa bogaadiyey kormeerka wasiiradan ay ku yimaadeen howlaha socda wasiirada aadaan ugu soo dhaweynaynaa xaqiiqadii inay maantana soo booqdaan annagoo ah bruj construction aadaan ugu faraxsannahay dhammaan wasiirada dhan waana kaga mahad celinaynaa wasiiryaal boqol kiiba boqol laamigaas xaqiiqadii waa laami oo casriya oo oo aan weli soo gaarin galmudug bilowbuuna u yahay insha allah haddii la yaraado wasiirka wasaaradda qorshaynta galmudug cabdiraxmaan axmed xayle ayaa sheegay in asbuucan ay wadeen qiimaynta mashaariicda horumarineed ee ka socda galmudug gaar ahaan dhuusamareeb meelaha aan booqannay waxaa ka socda progress fiican oo xoogganoo runtii u ah magaaladan caasimadda ah ee galmudug wax runtii lagu faani karo isbuucan saaxiibadeen wareysanaya waxaa la yidhahdaa isbuuca dabagalka mashaariicda ka socota galmudug oo aan rabno inaan maaragtay ku fiirinno meelaha ay marayaan caqabadaha haysta iyo waxa aan ka caawin karno haddii ay tahay wixii karaan ah laga caawin karo iyaga laftirkoodana talo lagu siin karo wixii galmudug runtii u ah wax wanaagsan waxay u yihiin ayaga laftirkooda qolada samaynaysa mashaariicda waxay u tahay wax ay ku faani karaan oo beri ay dhihi karaan waa wixii aan ka qabanna galmudug waxaan rabaa inaan ku ammaano shirkadda bruj oo runtii shaqo fiican ayaga laftirkeeda ka wada dhuusamareeb wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar guureeye ayaa sheegay in dhismaha wadadan ay fududaynayso biyo ka saarista magaalada dhuusamareeb wakhtiga roobabka jidkaani wuxuu qayb ka noqonayaa dhibaato badan oo biyuhu ku hayeen caasimadda ayuu biyo saaris loo diyaariyey oo muxuu ahaayeen hadda jidka dhismihiisa qayb ka ah oo laamiga ay gabanigu u diyaariyeen ama wasaaradda howlaha guud ay u qorsheeyeen qaabkii meel kastoo biyo mari lahaayeen meel kastoo maa korontada iyo biyogelinta magaalada maa dhulkii loo diyaar loo dhisangareeyey ay mari lahaayeen si aan laamigaas dhaawac dambe loogu geysan sida runtaa waa qorshe aad iyo aad maarata u wanaagsan wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta galmudug axmed dhiblaawa casir ayaa kambaniga buruuj ku ammaanay in qorshihii ay soo dedejiyeen islamarkaana fulintiisii meel wanaagsan ay marayso dhammaantiin waa idin mahad celinaynaa runtii maanta waxaan soo aragnay wixii aan soo qorshaynay oo la fulinayo annaga marka micno gaar ayay noo leedahay ka wasaarad ahaan shalay wixii miisaska iyo xafiisyada lagu naqshadaynayey lagu jeexjeexayey maanta inaan soo aragno iyadoo baracticaal ah oo shaqadii ay socoto si gaar ahaan ugu mahad celinaynaa runtii howlwadeennada hawshaa ka shaqaynaya farsamo yaqaanada iyo injineerada iyo contractorka oo runtii la tartamay in ka badan toddobaatan iyo dhowr kambani oo shirkado caalamiya iyo shirkado lokaala intaba isugu jira kuna guulaysta mashruucan shirkadda la yidhaahdo bruuj oo maanta soo aragna sidoo kale balantigii oo ay rakibtay iyo shaqada ay waday iyo qalabka halkan ay keentay dhegaystayaal halka warkaan aad kala socotaan waa raadiyo jowhar konton boqolkiiba canshuuraha maraykanka uu ku soo rogay badeecadihii hindiya ayaa dhaqan galay donald trump ayaa sheegay inuu ku ciqaabayo dalka caalamka ugu dadka badan iibkeeda shidaalka ruushka waxaa la filayaa inay noqon karto dhaawac weyn oo soo gaaray dhaqaalaha hindiya gaar ahaan qaybteeda waxdhoofinta sida dharka delhi ayaa sheegtay canshuuraha inay yihiin kuwo aan loo qiildayan iyada oo ku dooday shidaal soo dhoofinta ruushka inay riixayso baahida ammaan ee tamarta xili ay soo baxayaan warbixinada kordhaya ee la xiriira kala duwanaanta kala dhexaysa donald trump ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendra modi ayaa isbuucan sheegay in dalkiisa uu wajahayo cadaadis dhaqaale iyo xoojinta adkaysigeeda dhegaystayaal warkii aad kala socoteen idaacadda jahra waa nagetaa waa toddobiyo labaatanka bishii sideedaad labada kun shan iyo labaatanka intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo